walaal dhimasho dhaawac waa jiraan waxay dhintaan allah una celisto waxa dhaawacna allah caafiyo arrintaas waxay ahayd arrin oo lama filaana nin shacabahoo dadka deegaanka ahay nin iskariyahoo kolba ciidamada hadda dawladda dilay dabadeedna sida lai sheegay meeshii xabadaa ka bilaabatay oo nimo macuusleha meesha joogay iyo ciidamadii hadda dawladdu meesha joogay dagaal ka bilowday marka dadna waa dhinta dadna waa dhaawacmay wixii xabadiia socotaan soo kala dhex galnay xaaladuna hadda waa degan tahay waxaan kugu sheegaa waxaana rajaynaynaa hadduu la yidhah wuxuusay u dhaceen lama yidhah taa looga talayaha la yidhah in ka talinaan rajaynayna hadduu la yidhah
marka maxaa dhimasho ah dhaawacna intoo gaaraya maxayse kala yihiin labada dhinac walaal horta faahfaahintaasa ma hayno xabaddu waaba habeensata iyadoo habeenaya hadda xaaladdu gaartay marka maxaan ku sheegaa wuxuuna hadda wax dhakakacya ay ahaayeen mugi hadda duulaan amba laba qolo amba laba qabiil amba shacab iyo dawlada ma ahayn wax hadda talagala ma ahayn shacabkana talagalka ma ahayn dawladdana talagalka ma ahayn nin askariyahoo hadda arrintiisa oon la baari doona arrintu ka dhacday siday hadda wax u dhaceenna hadduu allo yidhaha waa faahfaahi doonaa waa ogaa doonaa waa baari doonaa maadaama meeshii dad uu ka dhintay dadna ku dhaawacmay marka xaaladuna hadda waa deganta wax hadda dhibaataa ma jiraan waxay dhintana allah u naxariisto dadku dad dhimasho yaqaan waayno laga dhiman jiray inkastoo hadda talagal ahayn ciidamada dawladda iyo dadka shacabkaana hadda dadkii isku xisaabtamaya ahaayno hadda wax xurgufa kama dhexayn xaaladana hadda deegaanka noocaas waa walaal maalmahan sidaan ka warqabnay waxaa socday abaabul dagaal oo abaabulkiisa ama qorshihiisa uu ka socday degmada maxaas marka isku dhacan ciidankii deegaanka iyo ciidanka dawladda muxuu u dhimi karaa qorshihii u socday walaal sida la socoto wuxuu waxay ka dhaceen laba qofood mugi laba qabiil iyo laba deegaan kama dhicin labada qabiil waa qof iskiriya oo qof shacaba dilay dabcan sharciga ka jira adduunka mase soomaaliya ka jira ayadaasna maxkamadan u daayi doonaa iyo baaritaan wuxuu hadda qofkan ku dilo waxaan ka galabsaday anigu waxuu ka qabay ma ogeyn wax ka dhexeena hadda war kama hayno arrintaasna waa baaraynaa hadduu la yidhaha wax hadda weyn uma bedeli deeyo macnahii dufaaci laga bixi maa oo hadda dadkuna hadda dad shacabahoo meel degan ay ahaayeen oo hadda deegaankoodii isku dufaacayeen ciidamada dawladdana hadday hadda meel u socdeenna hadda socodkooda dabcan dhigamaana u malaynaya